halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
rabadaan mubaarag dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad bisha juunna ay tahay afar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddanna saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur buqaari
qodobada aan idinku hayno barnaamijkeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah laba weerar oo mid ka mid ah dab dhowr ah baabuur lagu jiirsiiyey midka kalena loo adeegsaday tuurey oo xalay ka dhacay bartamaha magaalada london faahfaahin ayaan idinkaga haynaa xaalada london runtii aad bay u kacsan tahay london waxaad moodaa inay gashay waxa loo yaqaano state of emergency saddex meelood goobood oo si dhoodhowa kala fogeyn oo ku yaala london ayay shaqaaqadan ka dhacday
qaar ka mid ah dadka reer jabuuti oo sheegay inay ka cabanayaan tixgelin la'aan ay sheegeen inay kala kulmeen wasaaradaha qaarkood wallaahi sidaas haka ka leehin u imanay walaa xaaga haddana cid imika nala hadashay habeeraatee ma jirto eyaan annagu u badannahay dad reer belbelaa oo iska dayara ah habase haatee imika wax alla wax nalo qabtay ma jirto saan saaka u imanay ilaa imika qodobada kale ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah farqi nuuce ah ayaa u dhexeeya xilliga ramadaanka dhaqan ahaan dalalka masar iyo soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha oo saaka iyadoo xiiso badan aad ku maqli doontaan kooxda real madrid oo markii laba iyo tobnaad ku guulaysatay koobka horyaallada qaaradda yurub balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida dad mintidiin loo malaynaya ayaa gaari jirsiiyey meel dad ay isugu yimaadeen buundada weyn ee bartamaha magaalada london ee london bridge lagu magacaabo ka hor inta aysan mindiyeen dadkaasi sidoo kale waddada dad mareeyay ku samaynin iyo kuwo kaleeto oo goobta ka agdhawaayo ku taalla meel sidaasi aan uga fogeen isla buundadaasi falkan waxaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen sida ay sheegeen qaar ka mida saraakiisha booliiska ilaa iyo lix qof waxaana mas-uuliyiintu ay intaasi ku darayaan inay jirintan iyo wakhtigan cid loo aqoonsatay inay geysatay falkaasi waxaase sidoo kale dhaawacyadu ay gaarayaan labaatan qof booliiska ayaa aad u hubaysan waxa ayna joogaan goobta halkaasi oo laga maqlayay rasaas kadib markii falkaasi uu dhacdo jirsinta baabuurka iyo tooriyeenta kadib madaxda magaalada ayaa waxay u sheegeen dadka reer london inaysan socod ku soo marin meelaha bartilmaameedka ee baaritaanadu ay ka socdaan wakaaladaha wararka qaarkood ayaa werinaya in laga cabsi qabo in dhimashada ay ka badan karto inta loo malaynayo sidoo kale booliiska ma aysa sheegin ilaa iyo haatan ciddii falkaasi ku lugto lahayd iyo dad loo soo qabtay tiradooda intaba weerarkan ayaa yimid maalmo un ka hor sideedda bisha juun marka loo madlan yahay doorasho inay dhacdo iyo sidoo kale isbuuc ama laba isbuuc kadib weerarkii laba iyo labaatan qof ay ku dhinteen oo ka dhacay goob ay ku haysaysay fanaanad da'yar oo reer maraykana magaalada manchester isla carigaas britain
barnaambaxyo lagu dalbanayo in baaritaan cadaalad ah lagu sameeyo faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sanadkii hore ayaa sabtidii ka dhacday in ka badan boqol shan iyo soddon magaalo oo ku yaala maraykanka iyo meelo kale oo ka mid ah caalamka barnaambaxyadan oo loogu magacdaray dibadbaxa socodka runta ayaa waxaa soo qaban qaabiyey isbahaysi ay ku midaysan yihiin ilaa iyo toddoba iyo toban urur oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ururadan ayaa dalbanaya in la sameeyo guddi madax bannaan oo kor kala socda baaritaanka lagu sameynayo faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sanadkii hore waxaa kale oo ay dalbadeen in baaritaanka laga ilaaliyo danaha xisbiyada siyaasadeed ee dalkan maraykanka subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno ingiriiska booliska ingiriiska ayaa xaqiijiyey dhimashada lix ruux iyo dhaawaca dad ka badan labaatan qof kadib markii xalay baabuur la jiirsiiyey dad ku sugnaa buundada london bridge ee bartamaha magaalada london oo ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan magaalada london ee caasimada britain sidoo kale isla waddo aanan sidaas uga fogeyn buundada london bridge ayaa rag toorey ku hubeysanay ay ku dhaawaceen dhowr qof booliska magaalada london ayaa xiray dhammaan waddooyinka soo gala halka ay weerarada ka dhaceen ra-iisul wasaaraha britain theresa may oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in weerarkan ay u tixgelinayaan mid argagixiso haddaba sahre cabdi axmed ayaa goor sii horreysay oo xalay saqdii dhexe ah khadka telefoonka london kula xidhiirtay faarax cali cilmi oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi waxaana uu uga warramay sida ay wax u dhaceen wallahi sahraay xaaladda london runtii aad bay u kacsan tahay london waxaad moodaa inay gashay waxa loo yaqaano state of emergency saddex meelood goobood oo si dhow dhowa kala fogeyn oo ku yaala koonfurta london ayay shaqaaqadan ka dhacday waxaana loo haystaa oo dhowaan mar ay ka hadashay ra-iisul wasaaraha ingiriiska theresa may ka hadlaysa ee tiri arrinka waxaanu aanu u qaadanay inuu yahay arrin dhinaca argagixisada qaybta koowaad waxay ka bilaabantay meel la yidhaahdo london bridge oo ah bridgeada ugu waaweyn ama ugu saxmadda badan ee caanka ka ah london ay ku tahay halkaasoo la yidhi gaadi cad oo fan ah ayaa dadkii marayey marshabiyeediga marayay ama basemanka hadda qof isu yaqaanee dadkii marayey ay gaarigii jiirsiiyeen sida hadda la sheegayo inta lagu soo qorayo newska lagu sheegayo waxaa la leeyahay ilaa lix shan qof in gaaraysa ayay dadkaasi gaariga ku dhufteen fatalityga ama dhimashadu iyana waxaa sida lagu warbixiyey ama ingiriiska ku warbixiyey bolicea ku warbixiyey waxay leeyihiin hal qof ayaa soo far la sheegay inuu ku dhintay arrinka ku dhintay marka xaaladda london runtii jawiga magaaladu aad buu kacsan yahay baabuurtii boliiska dadaniskii wixii emergencyga ahaa oo dhan ayaa cararaya london maanta waa sabti waa habeen sabtiga weeyaan waa dadkuna waxay usoo baxaan de waa marka keliya relax ay usoo baxaan shaqada ka nastaan runtii marka meelahan ay arrimahan ka dhaceenna waa meelo aada iyo aad mashquul u ah runtii dadku dadku isugu yimaado ama baaraf iyo restauranta ku yaalaan bal marka ra-iisul wasaaruhu ay hadashay theresa may waxa ugu muhiimsan ay ka hadashay ka sokow in falkan uu yahay fal argagixiso sida muhiimadiisa loo maleynayo ee tahay haddana dad la qaqabtay iyo waxaasi ma ka hadashay oo ma la sheegay cidda loo maleynayo inay ku lug leeyihiin arrintan ilaa hadda siaad ka warqabtid boliisku wuxuu bixiyaa advice badan buu bixiyaa ama dadku talooyin badan buu bixiyaa marka arrimahan oo kale ay dhacaan ma ay sheegin ama ma ay caddayn ilaa hadda sid loo xidhay ama cid ayagu dadkii falkan ka dambeeyeen ama dhaawaceen ama dileen ama qabteen weli ma ay soo saarin laakiin saad sheegtay falkan waxaa ra-iisul wasiiru wuxuu yidhi waa argagixiso ayaanu haysanaa inay tahay iyadaanuna baaritaankeeda gelaynaa falkan wuxuu yimid wax yar un toddobaadyo kadib falkii ka dhacay manchester meel ku taalo oo ay dad isugu yimaadeen oo muusig lagu tumayay xilli habeena bal waxaad marka iga warantaa dareenka dadka ay qabaan oo durbaba looga falceliyey iyo booliiska sida ay u feejignaayeen maxay ahayd maxaa lagu tilmaami karaa wallahi waad waad dareemi kartaa caawadan isla sabtidan aynu ku jirno halkii aad sheegtay conceptka ka jiray musiga ka jiray lagu qabanayay dadka badan weliba carruurta dhalinyarada dumarka bahaw badan ay wax kuaa ku dhinteen in labaatan ka badani gabadhii concertka fanaanad maraykan ah oo concertka sameyneysay ayaa caawa iyo fanaaniin kale ka qaban qaabinayay in xus loogu sameeyo oo maxaan ku rahdaa oo arrinkaasaba dee jiray laftigeeda welina waad dareemeysaa dareenka shucuurta dadku inaanay weli kasoo kaban dhacdada xumayd ee dadka dhalinyarada ee waxba aan qabsan udhoodid ee ku waayeen arrinkan caawa lana ka dhacayna runtii dee waa xasilood daridii iyo dadkii oo dee shucuurtoodii runtii argagaxso arga cabsi badan runtii ay gelisay dadku haddaad aragtid meelaha social networka weliba meelaha ay ka dhacday dhacdadan caawa ay ka dhacday in dadku ay dadka kale leeyihiin haddii aad meeshan ku xaliman tihiin guryaanu idin haynaa meelaanu ama guriga noogu timaadaan aa shaah ka cabtaan marka dareenka dadku runtii aada buu ukacsan yahay waana runtii nasiib daro london waa magaalo aad u ballaaran oo magaalo dad isku dhaafay ay degan yihiin oo joogaan adduunka waxaan u malanayaa malaa luqadaha adduunka laga hadlo xoogaa unba ka maqan marka waa runtii waa waa aada bay nasiib daro u tahay dadkuna aad bay runtii dareenkoodii uga xun yihiin dhacdooyinkan iyadoo tii horeba aan muddo aanay kasoo wareegin tan ay ka dhacdo caawa london kaasina waxa uu ahaa faarax cali cilmi oo ka mid ah soomaalida degan magaalada london waxaana uu qadka telefoonka uu ugu warramayey waryaheena sahra cabdi axmed dhegeystayaal wixii kasoo kordha weeraradaasi xalay ka dhacay magaalada londonna waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda ama inta aan ku guda jirnaba idaacaddeenan saaka iyo caalamka
subax wanaagsan ramadaan kariim halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington muslimiinta ku dhaqan caalamka ayaa ku guda jira asbuucii labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan dhaqamada iyo caadooyinka dalalka islaamka oo yara kala duwan daraadood ayay dadku ku kala duwan yihiin xilliyada afurka cuntada la cuno iyo meelaha lagu afuro waryaheena dalka masar magaalada qaahira xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan isu barbardhigaya dalalka masar iyo soomaaliya ee xilliga soonka ama bishan rabadaan dadka masaarida ayaa ka mid ah muslimiinta si weyn u maamuusa bisha barakaysan ee ramadaan taasoo waxyaabo badan ay kaga duwan yihiin dadka soomaalida bilashada bisha ramadaan kadib guud ahaan dadka masaarida ee muslimka ah ayaa buuxdhaafiya meelaha lagu iibiyo waxa ay ugu yeeraan feenuusta ramadaanka si ay u surtaan guryaha feenuusta ramadaanka waxaa barbar socda iyadoo dadka masaarida guryahooda ama goobaha ganacsiga ay ku dhejiyaan nalalka dabaaldegyada loo isticmaalo si ay u muujiyaan in lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaanka sidoo kale dadka masaarida ayaa bisha ramadaan goobo badan ka fura meelaha sida bilaashka ah looga afuro taasoo ay ugu yeeraan maa'idaduraxmaan haddaba cabduqaadir faarax xersi oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed oo in badan deganaa waddankani ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya soomaalida iyo masaarida marka ay timaado maamuuska bisha ramadaan
waddankan masar aada waxaa looga maamuusaa ama loo soo dhoweeyaa bisha ramadaan waxaadna ka dareemaysaa magaalada aad baa loo qorxiyaa waxaa lasoo gadaa waxa layidhahda faynuus ramadaan ay u yaqaaneen masaaridu oo lagu qorxiyo guryaha meelaha ganacsiga marka aada iyo aad baad u dareemaysaa inuu ramadaan kusoo galay aad baana loo qorxiyaa magaalada waana dhaqan ay ka dhex leleen faadumiyiintii oo muddo xukumaya waddankan masar iyagoo markaa ku kala sooci jiray muslimka iyo iyo masiixiga waxaa kaloo jira afurka oo kale maalinta koowaad masaaridu waxay dhaqan u leeyihiin in guriga laga wada afuro lagana suxuurto lagana wada suxuurto maalinta koowaad wixii intaa ka dambeeya markaas magaalada in walba meeshu rabo waayo wax ka cuni karaa waxaa kaloo jira afuur la yidhaahdo maa-idturaxmaan oo ah afuur free ah oo islamarkaana ay ku wada afuraan kumanaan qof oo muslim ah maalinta afuurka maa-idturaxmaan baa la yidhahdaa waa cunno oo bilaashah dad ayaana ku deeqa marka waxaasoo dhan aan soo sheegay waa waxay kaga duwan yihiin dadka soomaalida ama dhaqankeena soomaalida mar kasta iska soo horbaxaan laba qof oo masaari ah waxay caado u leeyihiin inay isugu hambaliyaan inay yidhaahdaan kullu sana wa anta tayib ay is yidhaahdaan si ay usoo dhaweeyaan bisha ramadaan taasoo ah soomaalida aysan dhaqan u lahayn dhinaca kale muslimiinta ku nool dalka masar ayaa afurka iyo suxuurta u isticmaala cunno ka duwan kuwa soomaalida sida joogtada ay u adeegsadaan bisha ramadaan maxamed cabbaas sheekh maxamuud oo ka mid ah ardayda soomaalida ee degan magaaladan qaahira ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya soomaalida iyo masaarida marka loo yimaado afurka iyo suxuurta farqi weyn aa udhexeeya farqi weyn oo ah masaarida afurka haddaan dhacno iyo suxuurta dhanka afurka haddaan ku hormarno masaarida waxay ku afuraan bariis iyo dooro intooda badan wax ma jirto casho oo waxay sameeyaan wakti badan ay ku qaataan markaas ay afuraayaan waxay sameeyaan saacado badan intaanan la gaarin afurka inay sii fadhiyaan oo meesha sii fadhiyaan ay sugaan maaragtay adig intuu ka dhacayo salaada maqribka ma aadaan inta badan oo waxay sameeyaan markay afuraan kadib ay aadaan si fiicanna wax u cunaan halka soomaalida ay cunto fudud ku afuraan sambuus oo kale ay cunaan maaragtay inta badan oo kale ay cuntooyin kale oo fudud sida burka macsharada ay cunaan kadib maqrib haddana usoo laabtaan casho masaarida ma lahan casho wuxooda waa isku bixis intooda badan dhanka suxuurta masaarida waxay waxay sameeyaan suxuur banaanka u baxaan familiyada ilmaha banaanka lasoo wada aadaa waxaa xagga lagu soo wada suxuurtaa intooda badan meel fuul waxaa la cunaa cuntooyin oo wadanka uu leeyahay oo dabiica ah oo dani ah sida fuulka ceeshka ayagana wada cunaan halka soomaalida intooda badan ay ku suxuurtaan baasto iyo iyo bariis dadka masaarida oo tiradooda kor u dhaafayso sagaashan milyuun oo qof ayaa lagu sheegaa in ka badan sagaashan boqolkiiba inay muslimiin yihiin taasoo ka dhigaysa waddanka ugu badan dunida carabta oo laga soomo sannad kasta maamuuska weyn ee muslimiinta masar ay u sameeyaan bisha barakaysan ee ramadaanka ayaa la dhihi karaa waa mid ku khotama taariikh soo jireen ah oo lagu muujinayo in dadka masaarida inta badan ay qaateen diinta islaamka xuseen saxnuuni v o a qaahira
ramadaan kariim dhegaystayaal meel walbo aad naga maqlaysaan waxaadna nagala socotaan v o a washington qaar ka mid ah shacabka dalka jabuuti ayaa walaac ka muujinaya adeegyari ay sheegeen inay kala kulmaan xafiisyada wasaaradaha dowladda warbixin arrintan ku saabsan waxaa jabuuti ka soo diray wariyaheenna ramadaan muuse
baryahan dambe dalka jabuuti dadweynaha ayaa si xoog leh u dareemay kana cabanaya in wakhtigan bisha barakaysan ee ramadaan aan si wanaagsan loogu qaabilin xafiisyada dowladda ee ay uga baahan yihiin adeegyada kala duwan waa kuwan qaar ka mida dadweynaha oo aan kula kulmay xafiisyada walaahi sidaas haka ka leeyahu imanay walaa xaga haddana cid iminka nala hadashay habeeraatee ma jirto yaan annagu u badannahay dad reer belbelaa oo iska danyara ah haba sahaatee iminka wax alla wax nalo qabtay ma jirto saan saaka u imanay ilaa iminka cid nala hadashay midna ma jirto gabadha sekreteeradan ayaan dhaweedu imiday ee wasiirka gabadhii sekreteeradda wasiirkeenu imiday waxay iga tihi sabtida subaxa kaalay dee sabtida subaxii kaalay ay iga tihi ilaa imika waa labiyo tobankii meelahaan sano marin iyo kowdii labiyo tobankiiyo barhkii dee wax alla wax ma jirto lay qaabilay ballantii lay qabtayna waxba kama jiraan sidii umaan u hortaaganaya baabkii
welibana waxaad ka mid tahay dadka baahida gaarka leh ee indha xagga indhaha nacam saasaanad ballantii subaxii ilaa iminka duhurkii bay kula soo gaadhay ila soo gaadhay arrintan ayaan wax ka weydiiyey mas-uuliyiin hadda ka howlgala administrationka amba maamulka jabuuti iyo qaar hore uga shaqayn jiray axmed samiire cumar oo maanta ah la taliyaha farsamo ee wasiirka maaliyadda jabuuti hase yeeshee hore u soo qabtay mas-uuliyada culus oo xagga dowladda ayaa ii sheegay inuu isna walaac ka muujinayo qaabka ay u shaqayso maanta
waxaan rabadaanoo gololaha waryaahe dee wuxuu maamulka la sheegayo dad baa dee qurxiyana dadna way xumeeyaante dadna meel dhaxaad bay ka dhigaan war dee quruxna waan soo marray wakhtiya dhibaatooysan wuu iska jiraan intaba waa la arkaa waxaanse mugti ah maamulka kolkaan arko kii aan gaalada ka dhaxalnay waaga oo dee aan gumaysigii ka dhaxalnay cilmigan la gaadhay waa runoo waagaa mayaagan la haysan lama haysan beeroodasan ma ahayn kilmaadadan wala qaboojiye lama haysan laakiin maamul ahaan qofka la eego waxaan u malaynaya inuu maamulku ka toosnaa oo dadka loo jawaabayay oo jawaabtiisa la siinayay oo waraaqadu u soconayeen waxaad arkaysaa iminka dad socdaa arkaysaa waagii hore waraqadaha socon jiray dadka ma socon jirin waraqada yaa socon jiray oo waraqadda xaganka qortid baa soconaysoconayso meesheedii tagaysay iminka waxaa dhacdaa oo la arkaya oon u wala joognaa dadkii baa waraqadayda xagan kusoo daba socdaa maryan xuseen maryan macaan oo hore u ahayd muddo dheer xogaynta madaxtooyada jabuuti wakhtigii madaxweyne xasan guleed ayaa ii sheegtay iyadna siday u wada xidhiidhin jirtay mas-uuliyiinta xafiiska madaxweynaha iyo dadweynaha ku soo booqda xafiiska ee u baahan adeega waa structuurkii hore ay sii jireen depuis lindependanskia way way jirtaa waa inay structuur administratif dowladdu ay dhigatay tii unbaa lagu dee kolba wakhtigiin intii joogto unbaa dee sii wada laakiin waxaa ka i yar ka yar duwan maxaahde in maxaahde xagga xidhiidhinta maxaahde shicibka iyo madaxda aad iyo aad maxaahde layskugu laysku taxallujiyo oo loo tafatiro oo maxay hayde sidii kolba iyaguna loo raaligelin lahaa oo doleyoonskuga ama warqadaha loo saxeexayo u fudeydmi lahayd waa in maxay hayde hawshaasi waxay saaran tahay kabineyga ama sekreteerada hawsheeda weeyaan ta kalena waxa weeyaan shicibkii la celceliye maaha ee waxaa habboon in sidii ay shaqadu ku qurux badnayd loo howlgalo oo dee iyadu intaanay shicibkii aanay u yeedhin ay horta ka fiirsato ooy tidhaaho maxaane kala aragto dee maxaayde mas-uulkii ooy tidhaaho wakhtigaasi aan u qabtaa ama wakhtigaasi masaas aan u dhigaa kolka dambena ay dee iyadiina inteedii khabradeedii ku darsato rabadaan muuse v o a jibuuti
tahay rabadaan oo mahadsanid markana maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka ciyaar aad u xiiso badan ayaa habeenkii xalay ah waxay dhex martay kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo yuventus ciyaarta kama dambaysta ee horyaalka qaaradda yurub ee loo yaqaano champions liga waxaana afar iyo hal ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee real madrid oo noqonaysa kooxdii ugu horraysay oo koobkaasi laba sannoo isku xigta ku guulaysata macallinka kooxdaasi sanadiin zidaan ayaa isaguna taariikh hor la dhigay oo koobkaasi ku guulaystay isagoo ciyaartoy ahaa laba marna isagoo macallina haddaba qaar ka mida taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee real madrid iyo kuwa yuventus oo isku meel ku daawanayey suuqa soomaalidu ay ku leedahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee karmeel qaarkood ayaan la kulmay oo dareenkooda kuwii laga badiyey iyo kuwii badiyeyba ay iga sheekeeyeen wiilkan dhallinyarada ayaan ku hormarayaa magacaaga ii sheeg marka hore magacayga waxaa la dhahaa nuur cusmaan faarax nuur markii ciyaartu ay bilaabanaysay waan ku arkayay ma faraxsanayn laakiin hadda aad baad u faraxsan tahay bal ii waran ciyaarta geemka waxa waa geem aad u adag weliba daqiiqadii ugu horreeyey oo ten minute ugu horreeyey aadaana loo weeraray marka saasaa keentay inaan anaa farxad muujin laakiin markas waa iska ogeyn in real madrid ay badanayso sababtoo ah ciyaartoy aad u awood badana ayaa real u dheesho sad ogtaa sida cristiano ronaldo oo kale
qaybtii hore ciyaartu hal iyo hal ayay ku dhammaatay markii la isku soo noqdayna waxaad moodaysay in kooxda real madrid ay la wareegta kubadda maxaa ugu wacnaa waxaa ugu wacnaa cayaartoyda real madrid aaday uga aalamiito badan yihiin kuwa juventus marka aaday ay markii hore u degdegaayeen marka way daaleen daalkiiyaa looga faa'iidaysta marka waxay noqotay inay marka ayago xitaa banooniyaasha isku qalqaldaan saasaa keentay in aad goolal badan looga dhaliyo daadka looga qaado waa tahay aad baa umahadsan tahay wiilkan kale ayaa isaguna ka mid ahaa ee taageerayaasha kooxda kubadda cagta real madrid marka hore magacaagii sheeg maxamed allah maxamed maxamuud cali maxamed ciyaartu waad ogeyd markii hore waa laisku dheganaa way adkayd laakiin afar iyo hal ayuu ku soo gebagabooday waa ku jeeda waad dhoola caddaynaysaa sideed ku hesheen afartan gol wallaahi real madrid tiim weyn waaye tiim taariikhle waaye intaasoo jaambiyoona haystaan labiiyo toban jaambiyoon kana uga ah marka waxaa waaye macallin weyn oo wataa sidaane waa la yaqaanaa nin oo intaas oo soo dheeli jiro waa ciyaaryahan weyn waaye ma fahamte marka mar kasta waa isku kalsoonaa anig inay farxad ii dambayso laakiin qaybtii hore markaad fiiriso kalsooni ma qabin baan u malaynaya qaybtii hore ciyaartu waa kululeed waxaa waaye macnaha inaan ka hor dhacaan diidahay marka hadda waxaa waaye guul bay ku soo dhammaatay ciyaarta waa tay aad baad umahadsan tahay waxaa isaguna ila jooga wiil kale oo dhallinyara ah oo dabcan ka mid a taageerayaashii kooxda yuventus markii ciyaartu socotana aan arkayey oo laga joogi weysnaa oo aad iyo aad u lahaa waan badinaynaa bal marka hore magaciisaan weydiinaya magacaaga marka hore cabdiraxmaan cabdisaaq maxamed cabdiraxmaan aad baad u bootaynaysay ciyaartu intay socotay weliba kaambiyadii hore maxaa idin helay run ahaantii anigu marka hore kalsooni weyn ayaan ku qaba juventus maadaama ay samafinalkii iyo wacdare soo dhigtay quarter finalkii finalkii waxaa moodaa iya inay naga siibatay one one bay ciyaarta cambedoor ku dhacday tii dambe waxaad moodaa difaacna maana gelin weerarna maana qaadin marka sistamka coachka iyo iyo sistamka ay u ciyaareen ay aad iyo aad ila khaldanaanay laakiin kalsooni waan ku qaba marka hore tiimka
maxaa dhaliyey baad is leedahay in kooxdii sidaa u fiicnayd kambiyadii hore afar laga dhaliyo qaladku halkuu ka yimid qaladka wuxuu ka yimid horta referigu aad iyo aad buu mataqaanaa ciyaarta ugu dhex wareeray faawulo maalaayacan iyuu iska dhigay yellow card maalaayacan iyuu iska bixiyey hase ahaatee excuse taas maaha laakiin anugu waxay khalad ka weyn ay la tahay juventus juventus waa team weyn sama finalka waa fiican yihin quarter final laakiin final marka la yimaado way khalkhalaan anugu ma garanayo in muddaa waan daawada ciyaarahooda waxaan isdhahaya finalkan waa final ku tashan doonaan laakiin way ka siibatay
dad badan waxaa laga yaabaa inay eedaynayaan macallinka agrileri oo waayahan aad looga hadlayay oo lalahaa waa macallin aad u wanaagsan adigu ma ku raacsan tahay inuu wax badan ka qalday qaybta dambe ciyaarta
maximo alexander allegri waa coach aad u fiican runaantii ilaa AC Milan buu soo qabtay laakiin ma garanayo ciyaartan aad bay uga xumaatay difaacna muusa gelin weerarna ma qaadin marka waxaa moodaa inuu sistamka uu ku ciyaaray teeda kale colombiyaanka ninka la dhaho guardado waa nin qadina oo lineup ahaa aronow gadaal buu ku fadhiisiyey difaac buu soo galay difaacii u xumaaday gadaal buu ninkii ka keenay ninkaasna oo red card bena la siiyeyna waxaa moodaa inay ciyaarta wax badan ka khaladay aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka cristiano ronaldo uu laba gool u dhaliyey kooxda real madrid islamarkaasina waxaa la filayaa sannadkan inaan lagu haysan noqoshada ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan inuu noqonayo taasi oo barbara ka dhigi doonta inta mar uu kubaddaasi amaba abaalmarintaasi ku guulaystay ciyaaryahanka ay xatiltamaan ee leonel messi oo aad mooddo sannadka soo socda inuu garoommada isagu ka maqnaan doono waa tahay dhegaystayaal inta ayaan ku soo koobayaa xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamka tan iyo kulan dambe waa mascadooydila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay mascaddo oo nala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha sahra maxaa kusoo kordhay wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay ka dhacay magaalada london ama weeraradii laba weerar ay ahayn waa tahay nuurow sida hadda wararka aan helayna ay sheegayaan lix qof ayay dhimashadu maraysaa saddex ka mida waxaa loo malaynayaa dadkii weerarka soo qaaday in ay yihiin sidoo kale waxaa korortay tirada dadka dhaawaca qabo oo soddon qof ka badan mid ka mida waxa uu ka mid yahay ciidamada ee booliiska waxaa la sheegay dadka ugu badan isbuurasho in oo dhaawacyada ay ku gaareen booliiska ayaa xiray wadooyinka dhammaan london bridge iyo goobihii wax ay ka dhaceen london oo dhan caaw waxa ay ku jirtaa booliiska ayaa ma aragtay meel walba socdo waxaa jiro baaritaano xoogan waxaa hadlay ra-iisul wasaaraha wadanka theresa may oo sheegtay in falkan ay u aqoonsanayaan ama ay u tixgelinayaan inuu yahay fal argagixiso marka baaritaanadii weli way socdaan hadda waa beri ayay kusii dhow yihiin reer london xiliga london markii la fiiriyo waqti yar gudahood waaga u beri doono laakiin xalayta oo dhan ilaa iyo afartii saac amaba tobankii fiidnimo wixii ka dambeeyey weerarka markii uu dhacay waxaa jiray arintaasi degdega ah iyo waa mahadsantaa dhegeystayaal wixii kasoo kordhana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda markaana aan ku yara nasanno qasiido nabi ammaan ah waxaa ku luqaynaya qoomaal oo aan qasiidadii axmed nabi maxamed أحمد نبي محمد يا شافع القيامة قولي السلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة قولي السلام عليك محمد الأمين إنك عبد الله أبوك مكادو محمد الأمين إنك عبد الله أبوك مكادو ku abshiraysto masaakiinu ruugshow agoo koriihiyo ku abshiraystow masaakiinu ruugshow agoo koriihiyo
codkaasi qomaal fanaanka qomaal iyo heeskaasi ama aan qasiidadaasi nabi ammaankaan iraahdee oo rabadaanka aan ugu talagalnay idaacaddeenna subaxnimaan kusoo gabagabaynaynaa nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah saare cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaynu mar kale idaacadda duhurnimo ee kowda ama toddobada saac duhurkii xagga afrikada bare marka ay tahay aan ku kulmi doonno inta ka horreyso kowda iyo barka ayaa noo ballanay nabadgelyo
ahlulqeerkiyo ambiyada dhammaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo inta ahlulqeerkiyo ambiyada dhammaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo rasuulkiyo baryadeenna eebow nagu badbaada yeelo barakada rasuulkiyo baryadeenna eebow nagu badbaada yeelo gogolaynsufura iyo baraar iyo barwaaqo besheenna nabad allow ka yeel
This program has come to you from the Voice of America, Washington.